hogaamiyayaasha jaaliyada soomaalida ee gobolka minnesota ku dhaqan ayaa codsaday in si deg dega loo baadho eedaha sheegaya in hay-adda amniga gaadiidka maraykanka ee t s a ay beegsatay bulshada soomaalida shir jaraa'idoo ay minneabolis ku qabteen ayay jaaliyadu ku sheegtay in bulsho si gaara loo beegsado aanay dastuuri ahayn dowladuna ay arrintaasi si saxa u baadho wariyaha v o e da maxamuud mascade ayaa arrimahaasi ka waraystay ismaaciil maxamed xaaji oo ah maamulaha masaajidka abubakar oo ka mid a xubnihii shirkaasi jaraa'id qabtay
shirkan jaraa'id ayaan meesha ku qabanay wuxuu ku saabsanaa arrin ka soo baxday t s a ga nin ka shaqeeya oo kashifay in manajerkiisu uu weydiistay magacyada dadka muslimiinta ah khaasatan dadka soomaalida ah inuu usoo gudbiyo si loo fiiriyo inay argagixisan yihiin iyo in kale taas baa ugu weyneyd inuu communitigu jawaab ka bixiyo tusaanna in aysan arrintani sax ahayn raallina aynan ka ahayn waxaan kaloo rabnay isla shirka jaraa'id inaan ugu mahad celino mas-uuliyiintii arrintaas laftoodu ka jawaabay sheegana inaysan wax sharciya ahayn tallaabana laga qaado ama baaritaan laga sameeyo iyagana inaan uga mahad celino waa gartay iyaad la hadasheen oo baaqa aad u dirayseen baaqa aad dirayseense muxuu ah baaqa caam ahaan waxaan u diraynay bulshada maraykanka ah iyo inaan ogeysino waxaan lagula dhaqmayo dadka muslimiinta ah gaar ahaanna bulshada soomaalida ah in aysan arrin sax ahayn islamarkaana ay nagu taageeraan in arrintan wax laga qabto taasaa ugu xoog badnayd waxaan ulajeedada ugu weyn aan ka lahayn ay ahayd bulshaduna ay ogaato dhaqanka noocan oo kale ah inuusan ahayn mid sax ah in bulsho si gooni ah loo taargadgareeyo dadka wada maraykan hal sharci baana ka dhexeeya dowladduna sharcigaas inay dadka ku wada ilaaliso oo ay u sinaadaan baa muhiim ah waa gartay hogaamiyaasha bulshada iyo imaamiyada ayaa dabcan ahaydeen dadkii shirkan wada jaraa'id wadajirka u qabtay marka laga yimaado baaqan dowladda maraykanka aad u dirayseen iyo hay-adaha ku shaqada leh arrintan in wax laga qabto adinku maxaad ka wada hadasheen maxaase tallaaba oo aad doonaysaan inaad qaadaan annaga ka liidar ahaan waxaan ka wada hadalnay marka ugu horreysa in aan tusno arrintaani sida ay sharci darro u tahay iyo sida bulshada soomaaliyeed ama muslimiintii ay arrintan uga xun yihiin number one number two inaan gaarsiino madaxda stateka iyo madaxda dalka guud ahaanba inay arrintaan tahay arrin sharci daraa una baahan tahay baaritaan bulsho si gooni ah in loo taargadgaraysto ama loo raadsadana aysan wax sax ahayn constitutional ahayn islamarkaana tallaabo laga qaado baaritaan madax banaanna ay ka samayso dowladda maraykanku
waa gartay dadka sida gaarka ah ee loogu daray listiga dadka aan dhoofi karin oo kale matala mar waxaa jirta inuu ka mid ahaa sheekh cabdiraxmaan oo culimada masaajidka abubakar ka mid ahayd walo markii dambe laga saaray haddana arrintan soo baxday ah in dadka muslimiinta ama soomaalida si gooni ah loo taargid garaysanayay arrintan noocaasi ah ma isleedihiin ka community ahaan ama ka bulsho ahaan waxa ay meesha ka saaraysaa haddii uu jirayba is-aaminidii u dhexaysay bulshada muslimka ee gobolka iyo hay-adihii amniga oo dad fara badan markoodii horeba ay leeyihiin mid wanaagsan ma ahayn waxaa horta jirta run ahaantii in bulshada soomaalida khaasatan ahaan ay shaki badan ka qabeen hay-adaha amniga laakiin inkastoo baryahan dambe xiriirkooda uu soo fiicnaanayay oo rag badan oo ka mid ah madaxda stateka ama wadankan ay ka shaqaynayaan arrimahaas hadda laakiin arrintaani waxaad moodaa in ay meesha ka saarayso ama dhib weyn u geysanayso xiriirkii ka dhexeeyey bulshada soomaalida iyo hay-adaha amniga ah shakigii ay dadka soomaalida qabeen ee ahayd in si gooni ah loo raadinayo ama si gooni ah loo bartilmaameysanayana aada muddo inuu rumoobayo maadaama shaksi iyaga ka mid ah uu arrintii ka shifay sheegana in si gooni ah dad soomaali ah magacyadooda loo urursaday iyadoon la garanayn waxa lagu samaynayo
maxaad isleedihiin marka dhibaatadan jirta waa looga bixi karaa labada dhinac ani horta khaasatan waxaan isleeyahay arrintan waxaa looga bixi karaa bulshada soomaalidu in ay midnimo la imaato iyo isku xirnaan waana guud ahaana dadka muslimiinta ay isku xirnaadaan sababtoo addoon bay wada saaran yihiin talabaad waddankan sidiisa qofna xuquuqdiisa layskama siiyo dadku iyaga ayaa raadsada rightiska iyo xuquuqda ay leeyihiin waddankan dadka soomaalida inay ku baraarugaan inay xuquuqda ay leeyihiin ay raadsadaan haddii aad aamusid macnaheedu waxaa weeye raalli baa ka tahay waddankan inta badanna waddankan waxaa la isku jira waxaa waaye waa public opinionka waxa la yidhaahdo oo ah bulshada in laga dhaadhiciyo inaad xun tahay haddii ay bulshadu aaminto inaad xun tahay kadib wixii la rabo waa lagaa yeeli karaa marka muhiimadda kalean ka lahayn waxaa waye bulshada inaan u sheegno dadka muslimiinta ama soomaalidu kulligood argagixisa ma aha argagixisana ma nihin arrintaasna soomaalidu waxay u baahan tahay inay ka dagaalanto
kaasi wuxuu ahaa ismaaciil maxamed xaaji maamulaha masaajidka abubakar oo magaalada minneabolis ugu waramayey waryahayaga maxamuud mascade